way sii socon doontaa doorashaduna dardargelin ayay ku socotaa biidni illaahi tacaala guddiga doorashooyinka heer federaal maanta wuxuu wakiil ka yahay doorashada afar kursi oo lagu qabtay hoolka jenaraal kaahiye doorashaduna waxay noogu dhacday si aad iyo aad u qurux badan afartan kursi waxay ka mid ahaayeen lix iyo toban kursi oo guddiga doorashada xildhibaanada reer somalilan ay hore u shaaciyeen maantana afartii ugu horreysay ayaa la qabtay alxamdulilahi rabbialcaalamiin way sii socon doontaa doorashaduna dardargelin ayay ku socotaa biidni illaahi tacaala waxaannu ka codsanaynaa labada dowlad goboleed maamuladeeda noo joogeen weli bilaabin ee puntland iyo hirshabeelle inay doorashada sida u dhaqsiyaha badan leh ay u bilaabaan ballantii loo qabtay ee guddiga doorashooyinka heer federaal wakhtigeedii muddo dheer ayay soo dhaaftay jadwalkii doorashaduna waa gebogebo waxaanu ka codsanaynaa inay doorashada ay bilaabaan haddii kalena ay sheegaan ay bulshada soomaaliyeed la wadaagaan caqabadaha haysta ee ka hortaagan doorashada inay bilaabaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin warbaahinta sharafta leh ee nagala soo qayb gashay doorashadan